أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول رب العزة جل في علاه بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير cashirkan cashirkii boqol iyo siddeetan iyo sagaalaadu wuxuuna ka mid yahay cashiradii noo socday kuna saabsanaa tafsiirka qur-aanka kariimka ah labaatan ayadood buu ka kooban yahay hay-adda koowaad buu ka bilaabanayaa kana mida min suurati kaafir hay-adda labaatanaadna waa ku egyahay min asuurati nafsiha isla suuratu kaafir ka mida suuratu kaafir suuraddii afartanaadu tobankii afraad ee suuratu luqmaan ka bilaabatay baa ku dhammaatay marka waa suuraddii afartanaad tirsiga suuradaha qur-aanka uu ka koobo oo ah boqol iyo toban iyo afar ibtidaa'an min alfaatixa wantihaaan bisuurati annaas suuratu kaafir waxay noqon suuraddii afartanaadu laba magac oo kaley leedahay suurat lmu'min waa la yidhaa wa qaala rajulu mu'minu min aali fircawn suuratu tawlna waa la yidhaa di tawli laa ilaaha ilaa huwa ilaahi lmasiir kolkaas suuratu kaafir wa suuratu lmu'min wa suuratu tawl saddexdaa magacba way leedahay awalulxawaamiim toddobada xaamiim suuratu kaafir wa fusilat wa shuuraa wa zukruf waddukhaan waljaaziya waalcaqaab toddobada xamiimna iyadaa kowa kolkaa toddobada xamiim ee iyada u horayso dibaajulqur'aan wa caraa'isulqur'aan baa intaba lagu magacaabaa wadawaatu xawaamiim toddobadooda caraa'isulqur'aan wa dibaajulqur'aan wadawaatlxawaamiim intaba waa la yidhaha suuratu kaafir makiya waxay ka mid tahay lix iyo siddeetankii suuradood ee soo degay inta suubanuhu calayhi salaatu wasalaam fii maka almukarama uu ku noola wa aayaatuhaa khamsun wa hamaanuuna aaya suuratu kaafir aayadaheeda shan iyo siddeetan aayadoodu iyadoo bilaabatay waatana abda-u haadihi suura waxaan suuradda tan ku bilaabayaa bismi illah eeba weyna magici alihi araxmaan naxariis guud naxariista arraxiim mirgaad ahaana naxariista xaamiim allaahu eebbaweyne baa aclamu u aqoon badan bimuraajihi eebba ula jeedadiisa fii daalika xa iyo miim wuxuu ula jeeda eebba yaqaan waa min mutashaabihi alqur'aan ilaah baa aqoontiisii la gaara waa rumaynay macnaheedii eebbaan u bandhignay maca daalika ma faa'iida lahaa atanbiihu watacjiiz baraarujin iyo daalgelin ayaa labadaba mushrikiinta ugu sugnaa tansiilulkitaab qur-aanka dejintiisa min allaahi eebbaweyne xaggii ayay dejintaa ka ahaatay alihi alcasiiz ka adkaa uunka alcaliimi aqoonta badnaa kaafiri dembi dembiyaalka dhaafayey waqaabili tawbi hoyashada aqbalayey shadiidilciqaab xanuujintiisu daray liman casaahu wa khaalafa amrah di tawli barwaaqada uu saaxiibka ahayo inta rumaysee raaca adduun iyo aakhiro labadaba ugu nicmaynayey laa ilaaha axad gar lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa eebbaha aynu tilmaannay maahaane ilayhi isaga xaggii laa ilaa hayrihi axad kalamay ayaa almasiiru aashaate imaamu alqurdubi wuxuu wariyey shaam nin caasi oo faajira ayaa lagu sheegay sayd cumar baana markaa nooloo maamulka haya waxaa la yidhi nin qaabdaran oo aada u qalafsan oo cabsi iyo fujuur iyo fisqi badan wey markii warka la soo gaarsiiyey karaanigiisii buu yidhi ogtob warqad iyo qalin qaad sayd cumar baa meerinaya waxa la qorayo karaanigana waa qoraya min cumar ilaa fulaan ninkiibuu u qoray salaamun calayka waana axmadu ilayka allah aladii laa ilaaha ilaa huwa bismi illaahi araxmaani araxiim xamiim tanziilu lkitaab min allaahi alcasiizi alcaliim gaafiri dembi waqaabili tawbi shadiidi alciqaabi di qawli laa ilaaha ilaa hu ilayhi lmasiir intaanuu dhigay warqaddii buu khatimay ninkii ha loo geeyuu yidhi wuxuu amray sayidka ninka uu u dhiibay warqadda wuxuu yidhi gooruu caafimaad qabo oosan cabsanayn wareersanayn xiskiisu juustay ha u dhiib warqadda markaad u dhiibtaanna u duceeya wixiina ag jooga akhyaar wado adiga warqadda u dhiib intiina kale u duceeya hadaaka allah aslaxaka allah kii baa la kor tegay warqaddii baa loo dhiibay ducadiina waa loogu daray warqaddii buu akhriyey kolkaasuu yidhi ma ninkayga sidaan gaf iyo dembi ugu jira aakaafiri dembi liiley ilaah dembiyaalku dhaafaa waqaabili tawbi hoyashadu aqbalaa wa maca daalika shadiidi alciqaab waa yahay famaa zaala yukariruhaa waa dhameeyey labadan ayadu u qoray waa ku noqday waa ku noqday ilaa anbakaa waa ooyay wa aamana wa taaba ila allah kolkay toobadiisii fiicnaatay oos dadka u fiicnaadayna haddana waa lagu soo warceliyey ninkii waa hagaagaa lagu yidhi saan yeelay ma ogeydeen waa ogeyn sidaas yeel qofka caasiga ah hadduu kula joogana intaan ku kor akri hadduu kaa maqan yahay u dir ha akhrista laakiin waa inuu akhrisan kara ma yujaadilu ma murmo fii aayaatillah ilaah aayadihiisa aayadaha burintooda ila aladiina waxa kafaruu gaaloobay unbaa ku murma ayaddu waxay u timidba waa in muranba dhammaado kolkay ayadda timid kadib wixii sii murmaa gaalwey ee falaa yagrurka yuusan ku kadinin taqallubuhum gaalada gadgadoomidooda filbilaad iyagoo ladan oo xagna gaalaha caafimaad qaba tijaaraysanaya ay nabadgelyo ku gadoomayaan ku baxayaan ku soo laabanayaan taayayan ku kadinin ma dheera wakhtigooda wey kadabad waxaa xaqa beenisay qablahum quraash ka hor qawmu nuuxin nebiyullaahi nuux qoladiisii baa nebi nuux beeniyey walaxzaab kooxooyinkii ka dambeeyeyna reer caad iyo reer tamuud iyo reer madyan iyo qawmu luud intaba nebiyaashoodii bay beeniyeen min bacdihim qawmu nuux ka gadaal bay beeniyeen kolkaa beenin in rusul la beeniyo kuma ayan ekaan ee wahammad waxay damacday kullu ummatin ummad la arkaaba birasuulihim rasuulkii loo diray inay dilaan liyaakhuduuhu rasuulka inay qabtaan oy dilaan ayay qoola arkaaba damceen wey qaar baa ku guulaystay nebiyullaahi zakariya nebiyullaahi yaxya labadaba waa la gowracay nebi moxamed iyo nebi ciise faraci dilay ku baxeen ilaah baa badbaadiyey wajaadaluu way la murmeen bilbaatil rasuulkii oo xaq sheegaya ayay iyana baatil ka horgeeyeen weliba waxay rabaan liyudxiduu inay buriyaan bihi baatilka alxaqa xaqa inay baatilka ku buriyaan heerkaa markii la gaaray hawshii allay u taal qaala casa min qaa'il eeba wuxuu yidhi fa akhadtuhum ka gadaal waa qabtay heerkaa markii la gaaray oo rasuulkan dirayba dil loola taagan yahay ayaan aniga ummadihii qabtay wey ee fa kayfa sideeba kaana noqday ciqaabi xanuujintaan ummadihii xanuujiyey ka waran waqacad mawqicaha meelay ku habbooneed bay ku dhacday wakadaalika sidaasaa xaqad waxaa sugnaatay kelimatu rabbika rabbiga ereygii cala aladiina waxa kafaruu xaqa diiday waxaa ku sugnaatay annahum iyaga asxaabu nnaar naar dadkeed inay yihiin waa ku sugnaatay xamiim allaahu eebbaweyna aclamuu aqoon badan bimuraadihi ula jeedadiisa bidaalika xa iyo miimuu ula jeedow tanziilulkitaab qur'aanka dejintiisa min allah eebbaweyne xaggii ayay dejintaasu ka timid aliya alcasiizi kaadka addoommada alcaliimi uunkiisa iyo axwaashooda iyo masaalixdooda u aqoon badnaa allihii kaafiri dembi dembiga dhaafayay liman taaba qofka dembiga ka noqda waqaabili tawbi allihii hooyashada aqbalayay litaa'ibi kan tawbad keena allihii shadiidilciqaab xanuujintiisu darayd liman khaalafa amrahu waxasaahu uu ciqaabo allihii ditawli fadligii iyo deeqdii iyo quwada u saaxiibka ahaa laa ilaaha garaxad lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isagaynu tilmaannay ma ahaan ilayhi eebbaweyne xaggii ayaa almasiiru ahaasho ahaatay maa yujaadilu ma murmo fii aayaatiillah eebba aayaadkiisa burrintood ila aladiina wixii ayuunbaa ku murma kafaruu xaqa diiday ee falaa yakrurka ayuha rasuululkariim yuusan ku kadinin taqallubuhum gadgadoomiddooda filbilaad dhulka gudihiisa saalimiin iyagoo nabad qaba raabiciin faa'iidiya tijaaro wadda ay dhan walba u soconayaan taasi ayay ku kadinin wakhtigoodii ma dheera ka dabad waxaa beenisay qablahum qureesh ka hor qowmu nuuxin ayaa nebiyahum nuuxan beeniyey walaxzaab intii ka dambaysayna rusulahum ayay beeniyeen min bacdihim qowmu nuux ka gadaal wahamad kullu ummatin ummad la arka kulligeed waxay damacday birasuulihim rasuulkii ay la damceen liyaakhuduuhu inay qabtaan wajaadaluu waanay la murmeen bilbaatil xaqdarray kula murmeen liyudxiduu inay ku buriyaan bihi baatilka alxaqa runta cad ka gadaal fa akhadtuhum waa qabtay fa kayfa sideeba kaana uu noqday ciqaabi xanuujintaan xanuujiyey si fiican bay noqotay wakadaalika saad u jeedidee lagu sheegayba xaqa sugnaatay kelimatu rabbika rabbigaa kelimadii cala aladiina kuwii korkooda kafaruu gaaloobay annahum iyaga asxaabu nnaar naar dadkeed inay yihiin ayaa sugnaatay aladiina yaxmiluuna alcarsh malaa'igta ayaa la ammaanaya aladiina malaa'igta yaxmiluuna xambaarsan alcarsha carshiga ee bay xambaarsan yihiin maanta waa afar laakiin maalinta qiyaamo sideed bay noqon doonaan binasi qowlihi tacaala wayaxmilu carsha rabbika fawqahum yowmaidin hamaaniya afar baa maanta ku filan markaana sideed bay noqonayan kolka afarta ama sideedda ma safafyaalba ma afraadba alcilmu cinda allah afar axad miya mase waa afar saf malaa'ig waa weyni badan oo shakli goodir leh ayaa qadaa la yidhi kolka aladiina malaa'igta yaxmiluuna xambaarsan alcarsha carshiga eebe iyo waman malaa'igta xawlahu xawla alcarshi ku sugan xalaynu soo marnay watara almalaa'ikata xaafiina min xawli alcarshi kolka carshiga kuwa xambaarsan ee dushooda uu fuulo iyo inta gaararkiisa tuban maxay qabtaan yusabbixuuna ilaahbay hufaan bixamdi rabbihim iyagoo rabbigood mahadii ku daran atasbiixu wataxmiid labadaasay kulmiyaano subxaana allaahi wa bixamdi subxaana allaahi alcadiim bay yidhaahdaan wa yu'minuun waanay rumaynayaan bihi billah eebba weynay rumeeyaan intaa waxau dheer wayastakfiruun waxay dembi dhaaf u dalbayaan liladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyey oo inama almu'minuuna ikhwa tii ayay daba joogaano raabitatu liimaan malaa'igta carshiga xambaarsan ama gaararkiisa joogta iyo dadka mu'miniinta iimaanka eebbaa walaaleeyey kolkaa iimaankaa dartii ayay ilaah dembi dhaaf ugu weydiinaya ama berigay wax ka sheegeen basharka ee yidhaahdeen atajcalu fiiha man yufsid wixii faasiq noqday warkiibuu ku rumoobay laakiin wixii mu'min noqday malahoodii kuma rumoobin halkaasay uga sabeen xirayaan warkoodii waa ka malaa'igta rabbanaa yaa rabbana innaga rabbiganow wasicad wasicta waad waasac noqotay kulla shayin wax la arka kulligii raxmatan naxariis iyo wa cilman aqown wax la arkaba naxariis iyo cilmi labadanaad ugu waasac noqotay mar haddaad sidaa tahay fakfiruu dembi dhaaf liladiina dadka taabuu shuruud bay u yeeleen fakfir lilmu'miniina ma oran fakfir waxaad u dhaaftaa waa ahlu cilmi malaa'igta dadka loo dhaafayay ogyihiin dadka toobad keena wey fakfir alla u dembi dhaaf liladiina dadka taabuu gafka ka noqday ee watabacuu raacay tilmaan labaadu sabiilaka diintaada islaamka raacay waaqihim allow kana ilaali cadaaba aljaxiim naarta jaxiima la yidhaha cadaabkeeda alla wixii towbad keena ee diinta raaca ka ilaali tugmadii malaa'igta weli socod rabbanaa yaa rabbanaa annaga rabbiganow wa adkhilhum dadka toobad keena ee diinta raacay waxaad gelisaa jannaati cadnin naga adiga jannadiisa geli allatii jannada aad wacadtahum iyaga u yaboohday in allaha yudkhilu aladiina aamanuu wacamiluu saalicaat jannaatin atiri wey waman dadna allow geli salaxa suu banaado min aabaa'ihim iyaga aabbayaalkoodii hore wa aswaajihim haweenkay qabaan wa duriyaatihim ilmahay dhalaan intaba allow janno la geli sidaas markay ugu tuugeenna waxay ugu tawasuleen ilaah isadiisa iyo xikmadiisa innaka adiga anta adiga keliga ayaa alcasiiz alla unka ka adaga alxakiim maamul wanaagsan oo murti badan waaqihim allow ilaali mu'miniin assayi'aati jazaa sayi'aat xumaan yaal abaalgudkeed allow ka ilaali waman ruuxa taqi sayi'aat xumaan yaalaad ka ilaalisay yowmaidin maalintaa qiyaamo xumaanta abaalkeedii dadkaad ka ilaalisay faqad waxaa runa raximtahu inaad u naxariisatay wadaalika ilaalintaa laga ilaaliyey xumaha abaalkooda iyo janno gelintii hore huwa kaasa alfawzu liibaana alcadiimu weyn aladiina malaa'igta yaxmiluuna xambaarsan alcarsha carshiga eebe ee afarta iyo waman malaa'igta kale ee xawlahu xawla alcarshi carshiga gaararkiisa tuban yusabbixuuna waa subxaanallaysanayaan bixamdi rabbihim rabbigood mahadi iyagoo tasbiixdii ku daraya wa yu'minuun waxay rumaynayaan bihi eebba weyne wayastakfiruun waa dembi dhaaf dalbaayaan liladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyey qaa'iliina iyagoo leh rabbanaa yaa rabbana annaga rabbiganow wasicta waad waasac noqotay kulla shayin wax la arkay dhammaantiisa raxmatan naxariis baad ugu waasac noqotay wa cilman aqoon wasicad raxmatuka wa cilmuka kulla shayin ee fakfir alla u dhaaf liladiina dadka taabuu ka noqday gafafyaalkee kuu hoyday ka gadaalna watabacuu raacay sabiilaka diintaada islaamka raacay waqihim allow ilaali cadaaba aljaxiim jaxiima cadaabkeed ka ilaali rabbanaa yaa rabbana annaga rabbiganow wa adkhilhum allow geli dadkaa toobad keenay ee diinta raacay jannaati cadnin naga adiga jannadiisii aan laga guuray laga wareegay laga geeriyoonay allow jannadaa gudaheeda geli allatii jannada aad wacadtahum adduunka iyagoo jiraba u yaboohday wamana allow la geli salaxa hagaagsanaaday oo min aabaa'ihim iyaga aabbayaalkooda wa aswaajihim haweenkooda wa duriyaatihim ilmahay dhaleen iyo wixii kasii farcama ah innaka adiga anta adiga ee baa keliga ayaa alcasiiz alla sharaf u dhan tahay unkiisana ka adag ah alxakiim maamul wanaagsan ee murti badana waqihim allow ilaali assayi'aat xumaanyaalka abaalkooda allow ka ilaali wamanaca taqi aad ka ilaalisay jazaa sayi'aat xumanyaal abaalkoodaad ka ilaalisay yowmaidin maalinta qiyaamee la ysu imanayo faqad waxaruna inaad raaximtahu u naxariistay wadaalika kaas huwa isaga ayaana alfawsu liibaana alcadiimu weyn ina aladiina kafaru qolyihii fiicnaa markaynu ka soo baxnayna waa kuwan qolyihii kale qiyaamada marka la tagay la xisaabtamo oo cadaabka lagu ururiyo ayaa iyaga dhexooda islaxnadaya kolkay qolaba qolada kala lacnado xataa ida daarakuu fiihaa jamiican qolaba qolada la arko ay lacnado markaasaa lala hadlayaa malaa'igta leh markii xaqa la idinku yeerayey ee rususha iyo saalixiinta ee iimaanka iyo diinta idinku yeereeyey ee diidayseen caradii eebba idiin carooday ayaa ka weyni badan dhammaanta idinkaasu caroonaysa qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi ina aladiina waxa kafaruu xaqa diiday yunaadowna waa loo yeeraa malaa'ig baa u yeeraysa maxay ku odhan malaa'igtu lamaqtullah maqtiga waa ashadda alghadab caradu markay heed dhaafto wey guhaad wey lamaqtullah guhaadda eebe ayaa akbaru ka weyni badan min maktikum guhaadda aad isu qabtaan dhexdiina aad anfusakum naftiinna u guhaadsan tihiin ilaah goormuu idiin caroodoo guhaaddaasi dhacday id wakti tudcowna la idiin yeeri jiray ila aliimaan ilaah inaad rumaysaan markii laydinku yeerayey oo fatakfuruun aad diidaysiin guhaadda markaa la idiin guhaadooday ayaa ka weyn tamaanta dhexdiina taallow kolkaasay hadladaan haluu waxay yidhaahdaa rabbanaa yaa rabbanaa innaga rabbiganow amatana waxaadna dishay itnatayni laba goor wa kayfa takfuruuna billaahi wa kuntum amwaatan faaxyaakum uma yumiitukum uma yuxyiikum kolkaa laba geeri iyo laba nolol geerida koowaad waa goorma intaan la abuurmin wey. oo kolkii dhacaan lahaa ee eber lahaa amaan la ahayn markaasi geeri wey oo qur-aankaasaa ku tilmaamay wa kayfa takfuruuna billaahi wa kuntum amwaatan waxaan jirin baad ahaydeen faaxyaakum noloshii adduunka wey uma yumiitukum ajalkii baa dhammaaday waa la geeriyooday uma yuxyiikum macsigii wey idan laba geeri iyo laba nolol intii la abuurmay ka hor ayaa meyd lahaa haddana markii lays abuuray ka gadaal geeridan adduunkaa timid nolol mid waa midda hadaraynu ku sugannahay midna middii aakhiro wey kolkaa qudradii ee bay qirayaan ulajeedadoodana waxa wey baryay ku hoos wataano mar adduunyadii mana lagu celinaya waxaan hore u hadlaynay haddaan hagaajinaynaa wey. qaaluu waxay yidhaahdaan rabbanaa yaa rabbana innaga rabbiganow amatana waxaadna dishay itnatayni laba goor waxyaytana waxaadna noolaysay itnatayni laba goor faactarafnaa qiranay bidunuubina kufri iyo xaq la beeniyo iyo la kulankaaga iyo shirki wax alla waxaan gafaro u gallay giddigiis qiranay fahal min sabiilin jid ma jira ilaa khuruujin bixitaan naarta mar laga baxo jid loo mara ma jira waxaa lagu yidhahdaa ma jidkaa ma jiro oo bixidaad naar ka baxdaan iyo jid idiin furan midna lamaano cadaabka laydin cadaabayna waa cadli waxaad mudateen oo laydinku abaalmariyey wey ee ma aha mid laydinku dulmay markaasaa eebba yidha daalikum cadaabkan laydin naareed ka cabanaysaan biannahu wuxuu arrinka ahaa oo laydinku cadaabay idaa duciya allaahu eebba keligii haddii la caabudo la sheego loo yeedho la tuugo waxdahu keligii kafartum waad beenin jirteen oo waxdaaniyada ayaa idinku dhibahay waxaad oggolaydeen kolkii eebbe iyo unka laysku daro wa in yushrak haddii lala wadaajiyo bihi billah hayrahu haddii ilaa wax kale laga dabageeyana tu'minuu shirkigaad rumayn jirta kolkaa waxdaaniyadii baa ku dhibaysa shirkigii baad jeceshahay kolkii eebbe keligii la sheego yaadii intii kalena aw haddii warkaagu saa aha falxukmu guddoonka maanta lilaahi eebba weyne keligii baa iskale waxaad eebba ka daba waday waxay yihiin male meesha ma joogaan alihi alcaliyi ka korreeya addoommaha alkabiiri weyniga badnow huwa allahaas la tilmaamay ayaa aladii axada yuriikum idin tusiya aayaati aayaadkiisii dhammaantood buu adduunka idinku tusiyey wayunazilu ilaah waa dedejiya lakum liajlikum idinka bani aadamkaa dartiin min asamaa kor ayuu roob ka keenaa risqan cunto iyadoo laydin siinayo wamaa yatadakaru ma sawaansamaayo ilaa man dad baa waansamoo sidaa wax u garta yuniibu eebba u noqonayo wey fadcu llaaha wixii eebba ka sokeeye ka baxa werkii waxaad u yeeraysaan ee tuugaysaan ee caabudaysaan eebba keligii ha noqdo fadcullaaha eebba caabuda ee tuuga u yeerta mukhlisiina idinkoo baraxtiraya lahu eebbe addiina camalka oo dhan walow kariha haba qoonsadeen alkaafiruun inta xaqa diiday ilaah keligii in loo yeelo ma oggola laakiin yeelkooda sankooda carro ku shubo adiga ilaah keligii u yeer oo keligii tuug oo keligii caabud raficu darajaat cadiimu sifaat ilaah derajadiisu sarraysa wey oo cadamo iyo kamaal iyo sharaf oo dhan baa u dhan cidna ayan la wadaagin ama rafiicu darajaat mu'miniinta rumaysee raacday darajadooda eebba kor yeelow dul carshi carshiga allaha iskalow yulqi ruuxa qur'aan buu dejiyaa min amrihi amarkiisa xaggii buu ka dejiyaa calaa man axad korkii buu ku dejiyaa uu yashaau doono min cibaadihi addoommadiisa ka mida ka muxammadin sala allahu calayhi wasalam waxa qur-aanka loogu dejiyaana waa maxay liyundira kan qur-aanka lagu dejiyey inuu addoommaha u digo yowma talaaq isla kulanka maalintiisa yaa kulmaya ilaah iyo addoommadii baa kulmaya intii horraysay intii danbaa kulmaysa jinni iyo insi iyo malaa'ig baa kulmaya maalinta la wada kulmayo maalinta inuu uga digo yowma maalin wey maalinta la kulmayo hum dadka ay baarisuun ka soo baxayaan qubuurta iyo qofka meeshuu ku dambeeyey waa laysu imanaya haddii laysu yimaad laa yakfa ma qarsoona calallaahi eebbaweyne korkii minhum addoommaha shay-un haba yaraatee wax addoomuhu sameeyeen xun iyo san oo eebba ka qarsoon maalintaa ma jirto fayaquul eebba wuxuu odhan doonaa liman ruuxeeba almulku boqornimo leh alyowma maanta waxbaa melig fulaan melig fulaan la odhan jiray yaa maanta meliga wax jawaaba male waa la aamusaya waa la dhuumanaya fa yujiibu binafsihi isagaa isu jawaabaya lilaahi alwaaxidi alqahaar yaa boqornimo leh lilaahi ilaahi gar lagu caabudayay alwaaxidi ee midka ah alqahaar addoommadiisa dirqinay markaasaa ogeysiiskan eebba bixiya qiyaamadii baa la taagan yahay qof la arka uu diyaar garow xun iyasan waxaad galabsatay ama gardarro iyo xadgudub lagu geysto oo ama gafadan gelin dusha lagaa saaro ama wanaagaad samaysay lagaa gooyo ha filin alyowma maanta tujzaa waa la abaalmarin kullu nafsin naf la arka idaylkeed bimaa wixii baa lagu abaalmarin kasabad ay xun iyasanba iyadu galabsatay laa dulma gardarra ma jirto alyowma maanta in allaha eebbaweyne subxaana sariiculxisaab xisaabta alla dadejin badan wey oo fa yuxaasibu alkhalqa uunka tirada badan dhammaantii wuxuu xisaabayaa fii qadri nisfi nahaar maalin niskeedin leh ayaa unkoo dhanba la kala toosinaya ina aladiina waxa kafaruu xaqa diiday yunaadowna waa loo dhawaaqi doonaa min qibali almalaa'ika malaa'igtaa u dhawaaqaysa waxayna ku odhanaysaa lamaqtulla guhaadiya umalka eebbe uu idiin carooday ayaa akbaru ka weyni badan min maktikum idinka caradiinna ad anfusakum nafafyaalkiinna u caraysantihiin cid wakhti baana eebba idiin carooday maanta maaha waa ka horraysay tudcowna haddii laydiin yeedraayay rususha iyo saalixiinta iyo culammada hadday idiin yeedraysay ila aliimaan eebba inaad rumaysaanna idinku yeedraysay idinna fatakfuruun eebba in la rumeeya aad diidayseen caradii laydiin caroodayba ka weyni badan ta aad maanta isu caroonaysaan goortaad natiijo xumadiinna iyo cawaaqib iyo cirib xumadiinna ogaateen ee cadaabka aragteen nacad isnacdeen kii maalinka eebba idin nacay ayaa ka weyni badow iyagoo gafkii qiranaya moodaya inay waxelayaan qaaluu waxay yidhaahdaan rabbanaa yaa rabbana innaga rabbiganow amatana waxaadna dishay itnatayn laba kal intaana nala uumin mayd baan ahayn haddaadna untay ka gadaal waadna dishay waxyaytana waxaadna noolaysay itnatayni laba jeer mar adduunka yaad nagu noolaysay marna aakhiro yaad nagu noolaysay oo haddaanba taagannahay faactarafna allaw qiranay bidunuubina gafafyaalkanaga idaylkood beenintaanu xaqa beeninay iyo la kulankaaga iyo shirki iyo macaasi waxaanu gafgalay dhammaantii qirannay fahal ilaa khuruujin bixid ma u leedahay min sabiilin jid oo naartan laga baxo jid ma jiraw laa jid ma jirow daalikum cadaabka laydin cadaabayna biannahu bisababi annahu arrinka inuu yahay baa laydiin cadaabay idaa duciya allaahu eebba keligii haddii la sheego waxdahu keligii inaad kafartum midnimada diidi jirteen wa in yushrag haddii wax lala wadaajiyo bihi billaahi eebba subxaana hayrahu haddii lala wadaajiyana tu'minu in eebba wax lala wadaago ayaad rumaysnaydeen inaan wax lala wadaagin waad diidi jirteen falxukmu talada lilaahi eebba weynahaad diidi jirteen ayaa iskale alcaliyi korreeye alkabiiri weyniga badnow huwa allahaasa alladii axada yuriikum idin tusiya aayaatihi aayaadkiisii buu fi dunyaa idinku tusiyey oo waxyiga iyo koonka iyo mucjizaadka intiiba aragtay wayunazil eebba waa dejiyey lakum liajlikum idinka dirtiin min asamaa'i kor ayuu risqan roobkiibaa risqiya sababuu u yahay wa fi samaa'i risqukum oo kale wey roob baa alla samada idinka keenay wamaa yatadakaru mase waansamayo ilaa man dad unbaa waansamaya yuniibu ilallah eebba weyne u noqonaya fadcuu waxaad caabudaan tugtaane u yeerataan allah eebba weyne mukhlisiina idinkoo u baraxtinaya lahu eebbe addiina tugma